Honagro waa shirkad ka shaqeysa arrimaha beeraha isla markaana soo saarta abuur daweysan iyo wacyigelin ku aaddan abuurka ay soo saarto ka sameysay deegaanada dhaca waqooyiga magaalada Kismaayo. Mas'uuliyiinta shirkadda ayaana bulshada uga digay halista ay leedahay sunta ku jirta abuurka ay soo saaraan iyagoona dhanka kale bulshada ku dhiirrigeliyay tabcashada beeraha maadaama waqti xaadirkan laga soo gudbay intii badnayd saameyntii fatahaadda ku dhufatay deegaanada iyo degmooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose. Cabdicasiis Xasan Maxamed oo ah dukaanle iibiya abuurka daweysan ayaa ka warbixiyey kalsoonida uu ku qabo abuurka ay soo saarto shirkadda Honagro.
waxaan ka tirsanahay dukaamada kambaniga hon acro ee abuurka gado marka hore waxaan mahad u celinayaa allah subxaana wa tacaala marka xigto waxaa mahad ballaaran leh kambaniga hon acro oo mar walba isku dayo ama isku dhawarjibiyo inay noo keenaan abuur tayeysan samaysan beeraha iyo dadka beeraleyda oo deegaanka ku nool aad u anfaco hon acro ma ahan markii ugu horreysay oo ay noo keento abuur waa markii labaad insha allah waxay damacsan yihiin ama hamigooda uu yahay markasta inay xaqabtiraan beeraleyda xagga sunta abuurka qalabka beeraha oo dhammaystiran Sucaada Samow Maxamed oo ah isku xiraha beeraleyda iyo shirkadda abuurka ee Hon Agro ayaa ka warbixisay faa'iidada uu leeyahay abuurkan daweysan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين magacayga sucaada samow maxamed maanta waxaa nala joogta ee kambaniga hoon agroon ee abuurka tayada leh daaweysan iibinaysay taasoo maanta annaga maxay ahayd v b idii annaga dadkii u dhexeeyey dadkaas abuurka gadaayo annaga inta u dhexleysa dadkii baan nahay waxaan aad iyo aad u jecelnahay in abuurkaasayta noola soo kordhiyo ee in badan Shiina Sheekh Cabdulaahi oo ka mid ah howlwadaneennada shirkadda ayaa ka hadlay ujeedka socdaalkooda deegaanada waqooyiga magaalada Kismaayo.
Naa meesha la yidhaahdo khamkham annagoo ka socodna kambaniga hon acro oo bulshada meesha degan ee beeraleyda ka caawinayno abuur kuwaalatile oo fiican oo sumaysan oo nooc walba ka kooban qudaar iyo dalagga caadiga ah ee la tabcado intaba isugu jiro marka waa marka ayagii dhowr jeer baan ku soo laalaabannay khaamkhaam iyo ntooy iyo buulguduud saddexdaas baa howlahaasaan ka fulinaynaa muddadan dheerna waan soo wadnay haddana waan sii wadaynaa hadduu ilaah yidhaahdo waxaanan aad iyo aad u jecelnahay bulshada ku nool meesha inay ka faa'iidaysato abuurkaas